wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ku qabatay tababar ku saabsan awoodisida shaqaalaha iyo la qabsiga isbeddelka cimilada tababarkan oo soco doono muddo laba maalin ah ayaa loo qabtay shaqaalaha wasaaradda koonfur galbeed soomaaliya iyo ururada bulshada qaybahooda kala duwan wasiir ku-xigeenka wasaaradda bey-ada iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed mudane injineer axmed aadam ayaa ka qaybgalayaasha tababarka kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan muddada uu socdo tababarka waxa uuna faahfaahin ka bixiyey muhiimadda tababarkan waa maalin kaloo aada u farxad leh saa ogtihiinba muddo laba bil ka hor waxaa isugu imaanay shir isla maxaa ku dhahaa midkan hadda boorka meeshan ugu dhegsan mid hordhac uu ahaay oo aan kaga hadlaynay la qabsiga isbeddelka cimilada wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ayadoo gudanaysa waajibaadka ka saaran wax ka qabashada arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada runtii waxay wacyigelin iyo maxaan ku dhahaa iska warqaad wasaaradaha bahwadaagta la ah mar walba ay runtii ay isaga imaanayeen ayadoo la qabanayay maxaa ku dhahaa shirar isdabajoog ah shirarkaas waxaa qaybta ugu muhiimsan inta badan maxaa ku dhahaa aa ka siinaynay wasaaradda wasaaradaha la xiriira wasaaradaha waxsoo saarka iyo kuwa caafimaadka iyo waxbarashada oo runtii isbeddelka cimilada oo aada u saameeyey marka ayadoo dhibaatadaas markaa wada ognahay inay jirto oo soomaaliya saa ogtii marna waxaa ku jirnaa daadad ama fatahaad marna waxaa ku jira awaaro labadaas inta u dhexeena marka labadaas wax sababa inta badan waxaas loo fahmay inay yihiin oo caddaatay oo runtii aan bulshada koonfur galbeed kulli ay wada fahmeen in saameyntaas ay abuurtay isbeddelka cimilada marka si maadaama isbeddelka cimilada uu jiro si marka la qabsi loola sameeyo waxaa waajib noqotay in la sameeyo wax la yidhahdo vulnerability assessment oo ah sidee maxaa ku dhahaa sectoriska hadda aa sheegay oo kuwa waxsoo saarka iyo caafimaadka iyo waxbarashada kulli inta meesha fadhida iyo bulshada reedka sideeda intooda kaleba sector walba sida u saameeyey runtii in wax laga qoro saa ogtihiin ribood aa qornay riboodkaas waxaa ugu talagalnay in ugu dambeyn aa kasoo saarno wax la yidhaahdo state adaptation plan ama qorshaha la qabsiga stateka ama maamul goboleedka qorshahaasoo marka ay ku qoran yihiin dhibaatooyinkii maxaa ku dhahaa sida saameynta ee noogu yeeshay isbeddelka cimilada uu saameeyey saameynta uu noogu yeeshtay hadday noqoto fatahaadaha iyo hadday noqoto abaar wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa bilihii u dambeeyey magaalooyinka maamulkaasi ku qabanaysay tababaro kala duwan si loo dardargeliyo howlaha wasaaradda loo xil saaray